hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano oo lafdhabar haweenku yeehiyo iyo hayin dulqad badan
kulanti waxaan saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka raadiyaha isnaac ee magaalada jowhar
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano oo lafdhabar haweenku yeehiyo iyo hayin dulqad badan
kulan waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhegaysateen warbaahinta isnaac toddobaadkiiba hadahan oo kale ayaad inoogu barateen inaan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka toddobaadkana barnaamijka waxaan ku eegi doonaa habeenka ka ganacsada iibinta dharka loo yaqaano hay wareerinta ee ku nool magaalada jowhar caasimada maamulka hirshabeelle barnaamijkan waxaa igala qaybgeli doonaa qaar ka mid ah habeenka ka ganacsada iibinta dharka iyo weliba dadka iibsada balse intaan u gudgelin barnaamijka aan ku daafurano fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki horlac barnaamijku ku maqasheenba barnaamijka waxaa igala qaybgalaya qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada dhiibinta dharka loo yaqaano hay wareerinta iyo dadka iibsada ugu horeyn waxaa siin doonaa laba ka mid ah haweenka ka ganacsada iibinta dharka hay wareerinta n kusoo dhawo warbaahinta isnaa barnaamijka umuuraha haweenka waa ku dhowahay magacayga ruweyda cismaan aadan ruweed bal inoogu warbixi shaqada aad qabato shaqada aan qabta hay ureerin aan qabtaa meelaha oo hay ureerinta aan kasoo qaadanaa dharka lagu gadaayo dharka markaan soo qaadana gurigaan keensanaa waa gartay dharka markaad soo qaadataan oo guriga aad keentaan kadib maxaad sameysaan dharka markaan soo qaadana dharka waa la daadinaa waa la qiimeynaa lacagta shay kastaba lacagta kor fuuli karto markaas macquul eh aa la saaranaa deenaana kusoo qaadanaysaa bilsha ama laba isbuuc ama hal isbuuc markastaa kusoo heshiisiin qofkaa loogu geynaa waa gartay dadka aad kasoo qaadanaysaan dharkaas qaab noocee ayaad lacagta ku siisaan sideese dharka ugu soo qaadataan ma jimlo jimla ugu soo qaadataan ama wax yaryar oo markaasi loo baahanya unbaa kees qof kastaba tabarteeda qof kastaba waxay qaadi kartay soo qaadaa wax lagugu qasbaya ma jirto wixii dooqaagaa soo degsanaysaa waa gartay dharka aad keentaan noocyadooda maxaa kamid ah baati macawiis kaba saaro kaba nimeed kaba naageed surwaal wiil shumac joodari hadaa heli karto marba wixii gacantaada markaas kusoo qabsan karo qofku aad ka heli kartid waa garteen dadka qaata ee markaasi aad siisaan agabkaas qaab noocee ayaad lacagta ugu qaadataan yoonkii toban kun labaatan kun si loo kala sareeyo mararka qaarkeed lacagtaada u arkaysadaaba lagugu inkiraaha kitaabka lagaa maraa toban kunaa soo gurbinaysaa qoys kastaa u tagaysaa maalinta mararka qaarkeed waxay kugu geynaysaa adigii oo qofka bees ugu socoto idoo qadaysaa ugu tagaysaa jeebkaadaa ku buuxinay wixii markaas aad kasoo qaadi lahayd iska dhaafa markaad jeebka gurgaadaad soo badanee kiilada beriiso adiga ku taali iyo jubbaha iskugu kordaraysaa leedaa dab dadka aad kasoo qaadaysaan lacagahaas ee maaragtay deentii idinku lahaa ama dukaamadii waaweynaa aad kasoo qaadeen sidaad ku xalisaan marka dukaamada wixii la aruuriyay ayuutaa la galaa ayuutada marka la galo ayuutadaa lasoo hormarsanaa waa layska sii dhiibaa waa laysku buuxinaa ku shub ee ka shubaa la yidhaah waa ku shubee waa ka shubee ayuutaa soo horqaadine haddii markaas beesada beledka ay kaaga soo bixin ayuutadaa dhiibaysaa ayuutada waa sii gurbina ayuutadaa sii buuxinaysaa suba wax caqabadaha aad kala kulantaan intaad ku jirtaan ganacsigaas ama deyman kaleento dib idinku soo raacda ma jiraan waa jiraan oo markaad deenta soo qaado sideedaba hal mar qofku waxay kugu timid qaajo hayso waa inaad wax saarato iyoonka toban kun ku siiso iidna duruufaa hayso adna duruufaa ku hayso adna waa cunaysaa iidna waa cunaysaa ma waa kaagala hirey jabkaaga markaa lagu xirto waa inaa iska dhiibta haddii lagu xiranin waa inaa ilmahaada waxay shaqeeya marka ilmaha laga koriyo waxay sii shaqeeyaan lagu buuxino amba wuxuu walaal iyo ehel ku siiyo waa gartay muddo intee la eegaad ku jirtaa ka ganacsiga dharka toban iyo sideed sano wax horumar aho maanta guri amba beer amba go- oo mu- oo biriga mujtamac laga soo biya ma jirto laakiin gurigaas nolol maalmeedkiisaa laga toosiyaa ha ilmahaas baatiga kaarmaa u jar ilmaha iskubajiskooda aaga diyaari lewa
mararka qaar waxaa dhacda caqabada inaad kala kulantaan dadka qaadanaya dharka ama sidaa hadda afkaaga aad ka dhawaajisay lacagihii oo lagaa qabo in lagu inkiro ama waa ku siiya ama waxyaabo noocaas ay dhahaan dadka noocaas oo kaleent markay aad la kulantaan ama sideed xal ahood ku gaarta dadaaba kugu duufaya gurigooda hadaa tagta awiji kuu badelayo tan kugu duufta waa iska kaga duufaya waa dacweynee tan oo ku tiri kaama qabo sharcigaa keenaysaa amba waa ku dhaarinay amba waxay kuu shubay amba adaa dhaaranaysa amba iyadaa ka dhaaranaysa saas leewa waa gartay qiimaha aad kusoo qaadaan dharka iyo qiimaha aad ku bixisaan ma qiimihii suuq oo kaleentaa ama waxaa jira lacaga kaleento dheyri ah oo lacagaas la korta suuqa waxaa la gadaa dirac baatiga ah markii toban iyo todoba kun ay tahay ha iwreerintana waa labaatan kun saddex kunaa korsaara saddexdaas kunaa baatiga la saddexda yaardii bar todoba kunaa laga raadiyaa aan korsaarkanahay suuqa marka toban iyo todoba la gada anakan labaatan aan gadnaa saddexdaas kunaa aan noo saaran wax kaloo hadda dheeri oo noo saaran male waa gartay farqiga u dhexeeya suuqa iyo haywareerinta ma- wax minooga sheegi kartaa waxaa u dhexeeya maanta jeebka haddaadna wax ku haysan wax ma soo gada kartid maanta haddii lacag aadna haysanin cunugaas kuuma iidaayo bacadlaha waxay kaaga xirantahay inaad lacag haysato saasaan ugu kaliftay inaan deenta galno oon deentana dadka siino dadka qaar oo waxaa jira dhahaan lacagaha haywareerinta waa laisku dhacaayo oo naagaha lacag dhawal ahee dadka korsaartaan dadka aaminsan fikirkaas maxaa ka qabtaa aaday u qaldan yihiin waxay waaye qofkan hadduu ilaahay soo hanuuniyo iyadaaba xaaraan rabin dadna waa jirtaa oo adigoo buuq ku furiyo waxaada kaashinaysidaaba lagugu dhacaa dadna waa jirtaa inay iska hilmaanaan ay xariistaan hilmaan hadalkuma jirto laakiin qofkii u bareero inuu xoolo dadow dhaco kaas ciduu ka baryaaya male qofkii isxafidana asigaa isxafidayo xoolaha dadow iska ilaaliyo owlaadou ku korsanoo inuu u barakowdow rabaa cunugaas inuu caasi ka noqdo ma rabto inuu baaro u noqdo rabtaa qofkii u bareera inuu xaaraan cuno eblowba dadka gabanayniba waa gartay keliya ma maalmaha iidaad keentaan dharkaas ama waxaa jiro maalima maalmo kaleento ka dugan ma waxaa jira dad dalwaad idinku imaado oo dharkaas mar kastaa leeska keenaa markii dharka lacagta la geynayo labada waxbaa iska soo qaadanaysa aroosaa jiro cunugaa xanuunsanaayo isbitaal xamraa loo wadaa dhar lagaa rabaa isbitaal juhuraa loo gelinaa dharkii wasaq waa lagu imaana waa lagaa qaadaa adi kordhiyo hoosba adiga inaad wax kuu yaalo aroosaa la qabaa baati isiyaa lagu leh qofkii shalay beesada ku siinaysa oo toban kun ku siinaysa irid kale haddee kor joogsa toban kalaa laga rabaa ma awooda ma aho waa ku khasban tahay deentii intay kaa maqan tahay inaad tug kala soo gashid te waxaa jira dadka dadka qaar iyagoo deynti qaba oo lacagihii haywareerinta qaba oo magaalada ka baxaaya haddee dhacda dadka noocaas oo kaleento ma jiraan khasaaro aad kala kulantaan sidees u xalisaan waa jirtaa hoo dad badweynahana u sokaysa wiil jiro toban iyo kow milin oo la baxay qofka dhinta waaba layska cafiyaaba oo dad wax ka magaayaba mala ma aho laaski qofka nool aba kaa dhuumanaya marka adi le magow ee kaa rabtaa ma aho waxaas dad badan oo waxa la baxay boosaas la degay dad xamray la degeen dad waxay la degeen gaalkacyo maalinta u aragta ka qabsawa hadaa waysana ka sabar waa dhibaatay ku jirtaa balse hadda sidii hore ma aha qof aanba raas ku lahayn jowhar wax badan la sii maayo waxaan ugu baaqayaa dadkayaan la dhibin deenta marka laga soo qaato sharaf iyo wanaag ha lagu siiyo kusoo dhawow warbaahinta isna adigoo ku bilaabay magacaaga waa ku dhowahay magaceygu waa maryan maxamed cali
marin inoogu warbixi shaqada aad qabato
waxaa ganacsadaa dharka ayuu liirinta
waa garteen maryan dharkan ay wareerinta aad ka ganacsato halkay kaaga imaadaan een suuqaa kasoo qaataa kadib dukaamo oo dharkaas lagu gadaa jiro kadib xaafaddaa keestaa xaafaddaa keenaa kadib waa kala saaraa kadib qiimahooda aa isku dhiftaa mid walbana wixii qiimihiisa aa soo gaday ayaa saaraa Een, bal ka waran dharka noocyada aad keentaan maxaa ka mid waxaa ka mid ah sida xijaabada ee baatiyaasha bacweynayaasha iyo diracmanka iyo gorgorooyinka iyo dharka caruurta iyo kabaha dumar iyo ragba kadibna dadka macaamiisha nugu xiran ayaa naga qaato wuxuu u baahan yahay ayuu qaataa waa garteen markii dadka oo dharka ay qaataan sidee lacagaha ugu qaadataan waxaa lacagaha ugu qaadnaa qof walba siduu u dhiibo sida bishii iyo maalmihii iyo jimcihii aan ka qaadnaa yowmii markii qofka lacagta aad ka qaadaysin lacag intee la-eg aad ka qaadaan Jimcihii waxaa ka qaadnaa toban kun shan kun sida jimcihii oo kale qof wuxuu awoodo dhiiba dhi intee la-eg aad ku jirtaa ka ganacsiga dharkan muddo laba sano ayaa ganacsanaa dharkaani Een, maxaa kugu dhaliya fikirka ah inaad samaysato ka ganacsigan dharka ay wareerinta waxaa igu dhaliyay bulshada baahidooda een ma awoodaan inay maxaa la dhihi jiray ay suuqa kasoo gataan ee, dharka sidaas darteeda ayaa kusoo bilowday waxaana ka bilowday laba daaqad si ay ee, wax ay ku awoodaan ay ku dhiibaan ayr ayr haddana ganacsigaygu wuu ii bilaartay maasha allah shalay ganacsigayga labadaas daaqadaa ku bilowday maantana meel weyn ayuu ii marayaa Ee, maantana qol dhanaa ahay Een, wax walboo layga baahdo waa waa gadaa tana wax walboo layga baahdo waa layga helayaa waayo ganacsigayga shalay waxaa ku bilowday laba daaqad laakiin maanta labadii daaqad iima ahan ka badan ayuu ii yahay wax walbeetoo layga soo baahan karana waa layga heli karaa Een, dharkan aad iibiso bareeska aad iibiso ma kii suuqoo kaleentaa ama waxaa jira lacag kaleento dheyli ah oo ka bedelan oo iibisaan maya qiimaha suuqa oo keliya ayaan iibiyaa wax walbo qiimaha suuqa lagu gado oo keliya ayaan gadnaa qiimo kale ma dul saarano sida xijaabada ee, baatiyaasha dharka caruurta qiimaha suuqa oo keliya ayaan gadnaa waa gartay een, ka ganacsiga dharkan ma jiraa wax caqabada aad kala kulan haa aqabo badan waa kala kulannaa waayo dadkii oo dharka shalayto kaa qaatay ee hadhowti ku dhahayaan maanta bishaan ma heyni lacag uusan duk- ninka dukaankan uu lacag kaa sugaayo caqabadaas badanaa la kulmaa qofka dukaankana ma yeelaayo een waayo dee ma waqtiga baabeysada ku siina aa dhahdid oo keliyuu lacagta kaa rabaa caqabadahaasaa la kulmaa ugu dambeyn bulshada maxaa ugu baaqaysaa Een, haweenka waxaa uu baaqayaa inay shaqaystaan aysan guryaha fadhinin ee la- ee, maxaa la dhihi jiray dadka deemanka ee ka qabaa oo ka soo qaadanayaan dadka deymanay soo- deynay soo qaadanayaan in lagu xisaabtamo inay siiyaan lacagta si ay deynta ay soo qaateen iskaga dhiibaan ee kadibna ayaga wax ku helaan ee ayagana biri wax ugu helaan hagaag markana waxaan sii doonaa qaar ka mid ah dadka isticmaala ganacsiga loo yaqaano hay wareerinta kusoo dhawow warbaahinta isnaayo haye anigoo ah xabi waqaad cali oo naagaha ay wareerinta qaato waa gartay ee maxaa kugu kalifay inaad qaadato dharka hay wareerinta waxaa igu kalifi lacag kaash ima haasto oon ku soo gato waa gartay ilmooleyna waa ahay Ee, ay wareerinta todoba boqol lix boqola igu kacay iidii lix boqol oo shilin soomaaliya ama doolar lix boqol oo doolar ah waa gartay todoba cunugaan haastaa waa gartay todoba boqol ma heli karaa suuq ma la tegi karaay ay wareer inaan qaato danta igu kalifayso Ee, waxaan iska dhiibaa bishii ama toban ama toban iyo shan aan iska dhiibaa toban doolar ama toban iyo shan doolara bishii aan dhiibaa haa adoo saas u dhiibays aabuugii dhammaanayninbo bil kasta oo wixii lagaa jaraayo aaba lacagtiibu dhammaanaynin aaba lacag lagu sii korsaaranaa dhibaatadaasaan hayso Een, markii aad qaadato deenta ee ee buugga ku qoran ma sameysaa markii aad lacagaha bixinayso in aad sii qortid ma qoro aykaan aamini laakiin bishaan ku dhiibi oon bish lacag ku bilaabi ayaan o- aan ogahay haddii lacagtii laysku keen lacag oon waa dhammaystirtaan isdhahay lacag kalaaba iyo mashaakilkaasna waana haysta marna faa'iiday noo tahay waa deentii oo lagu siinaayo oon suuq oon awoodin aan tago marna khasaaray noo tahay dantaasaan ugu kalifaysa intee la egaad qaadataa een, lacagahan diimanka ay wareerinta ah badanaaba maanta iid marka iid soo dhowda ayaan qaataa inta kalene ay welina caadi baati baatiyaal waxay ilmaha u baahdaan kuwaas basiito laakiin waxaa noogu weyn waa maalinta iid kusoo dhawaa warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaada magacii waxaa la asmo xasan cumaraa lee dhahaa waxaa qaataa hanwareerna qaataa ilmaha hanwareerna uu qaataa iyo anaa qaato sii ku helaa ku dhiibaa dooni xijaaba agsoo qaataa naaba rukun ay agsoo qaataa xijaabayaasha iyo diracyaasha iyo dharta ilmaha maasha allah ay kaba agsoo qaataa waa ay dhaqaalaysaa naagta maasha allah dharkaas markii soo qaadato sidee lacagaa u kala diibtaa sii ku hela kula dhiibaa labaatanku aa noqoto soddonku aa noqoto tamishanku aa noqoto sis ilaah iyo suqaad aa ku dhiibaay maasha allah naagtuna aan dhaqaalaysaay maya maasha allah khasaar maqooy faa'iida ku qabaay micnaa bees mahadtab oo suuqa ay soo gato iida iyo roon aa micnaa deenta isiinayso aa sii ku hela istii dhiibaay micnaa hadda bees oo kaash oo haasto hadda suuq u tayaay mahadtab sii istii hela istii dhiibanaa maasha allah qaar ma dhacdaa inaad iska hor imaataa naagta dharka soo qaadanaysatay adiga aad isku qabataa lacago waa dhacda ma- maanta to- mar waa dhacda inaan istoor imaano oo bees istoor imaano mar oo hayna imaana idhehe bees la ubaahanahay ani maxaa le maanta mahaasta micna iyadna waxay dhehe waawan beesida ubaana idhehe waa istoor imaana maasha allah haddana mar dambe waa isxalina haddana sii ku helo astay dhiiba deenta qaadana waxaa ku cugsanayaa inaan maalintii haynin oonu safraano maalintii haynin oonay qaataano halaasaa ku cugsanayaa inu danaa nuugeysi inaa oo micnaa oo deen qaadano iyo daruufaa nuugeysi kusoo dhawaa warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaada waan ku dhawahay magaceyga waxaa la dhahay faadumo maxamuud cismaan waxaan ka mid ahay habeenka qaata ay wareerinta bal inoogu warbixi dharka nuucyada aad qaada waxaan qaataa dharka ilmaha sidoo kale dharka dumarka xirtaa
waa gartay muddo intee la eegaad qaadataa deenta oo wax badanaan qaataa ana soo koobi kara maxay tahay faa'iidada kugu jirta inaad qaadataa wareerinta faa'iidada igu jirtaa waxaa ah ma, ma awoodi inaan suuq dawan dhar ka soo iibsado saaxool ciyaalaan leeyahay baledka shaqo ma lahan waa laska hor imaaday saas darteedaan u qaataa ay wareerin waqtiyada ugu badan oo dharka soo qaadato waa goorma wallaahi waqtigeeda oo badan dharka lasoo qaato waa maalintii ciidda ee tahay cilmooleyaa tahay ma awoodid kaash inaa kusoo qaadid qof mishaariyaa tahay oo qof bil la sugayaa tahay sidaas darteedaa lagu soo qaataa ay wareerin faa'iideenoo taa wallaahi marna khasaareynoo taa mararka qaara lacagtii adoo dhiibtaya waxaa lagu leeyahay lacag aan kaa haaya abayraatee ma laha saasaa iskii hor imaanaysa adigii naagtii ay wareerinta ka qaadato waa gartay lacagaa ugu badan ee wareerinta aad ku qaadato ilaa meeqay gaaraya wallaahi mararka qaar waxaan soo qaadanaa saddex boqol ilaa iyo afar boqol ilmihii hal iyo labo maahnilaa dhaafay waa la dhaqan yahay waa gartay sidee ku bixisaa wallaahi saan u awoodo marmar bishiian siiyaa bishii meelan ka shaqeeyaa wixiin ka helaan siiyaa marne markii odooga oo joornaati aada wuxuus awooda waqti xaadirkaas aan ka gooyaa ma jiraa caqabada aad kala kulanto een, dharkaas ay wareerinta aad qaadanayso wallaahi mararka qaadanaab iska hor imaanaysiin adig iyo naagta dharka kasoo qaadatee ay ku leedahay ani mahaayimin ka saahiye ani dharkan deenaan kusoo qaada deentiina ninkii wuu igu dhagan yahay lacagtiisoo cadeeyaa la dhuhu waa lacagaygiiyaan u baahanahay marka ee, sidaas ee dhacdo sideed isku xalisaan qofka markii wallaahi qofka se u qeylqeylinaysa mararka qaar iyadaa iska aamusaysa mararka qaarna sharciyaa lagu tiigsanaa wallaahi markay sheekada ay sharci tagto ani muddaan soo qabsanaa ilaaba ilaa sharciga ma idhi kara lacagtii dhiib maaho waqtigaan soo qabsanaa waqtigii halahaan awoodaan dhiibaa inta kalena saan u heli karaan ugu dhiibaa maxkamadda waa gartay saas waaye waan isla gaarni hal ma ahan labo ma aha naaga ay wareerintana waxaan uga baaqaa dadka ay wareerinta qaataan inay u sabraan waa gartay markii lacag lahaayo aan la sii markii la hayninna ay sawar muujiyaan waa gartay alahaasaan ka codsanaynaa gudahan intaasi ayaan kusoo afmeeraya barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysataan warbaahintiisna intuu socday barnaamijka waxaadana socodsiinaysa anigoo ah saare cabdi xuseen dankii farsamadana waa zaki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigsada ay nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo dulqad badan
kulanti wacan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka raadiyaha isnaay ee magaalada jowhar
ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylin ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dee dalkana midna kama hadhano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeeyo iyo xayin dulqad badan